bismi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalamiin والslaaة والsalaam عlى نabiyina mحamadi وعlى آlih وصaحbih وsلm ama bعd qaala الmuصنif raximah اllahu taعaalى أkhada nebiga wuxuu ku negaaday calىa haada kan korkiisii caشhara siniina toban sano wa bacdahaa tobankan sano gadaasheedana tuwufiya waa la oofsaday salawaatu ullah allaha ammaanooyinkiisii iyo wasalaamuhu nabadgeliyadiisii calayhi nebiga dushiisii ha ahaatee wa diinuhu diinkiisii nebiga diinkiisii baaqin waa mid baaqi ah wahaadaa kanna diinuhu diinkiisii waaye laa khayra wax khayr ah ma jiraan ilaa dalla haddii ay jiraan waa tusiyey alummata ummadda calayhi khayrka korkiisa walaa shara wax shar a ma jiraan ilaa xadara haddii ay jiraanba waa uga waa digay haa ummadda minhu sharkaas xaggiisii waa uga digay waalkhayru khayrka alladii khayrka oo dalla nebiga tusiyey haa ummadda calayhi khayrka korkiisii altawxiidu tawxiid waaye iwa jamiicu maa kii dhammaantiis waaye yuxibbu jecel yahay humaaga allahu alleh wayardaa raali ku yahay allah humaaga washaru sharka alladii sharkaas oo xadara nebiga digay haa ummadda minhu sharka xaggiis uga digay ashirku shirku waaye io wa jamiicu maa kii dhammaantiis waaye yakrahu kohanaayo oo nacayo humaaga allahu alleh waya'baa diidaayo allah humaaga waaye bacahahu llaahu allah ayaa soo diray nebiga ila nnaasi dadka xaggoodii ayuu u soo diray kaafatan halay yihiin dhammaantood waftarada ilaahay wuxuu ku farad yeelay daacatahu nebiga daacadiisii calaa jamiici thaqalayni labadii cuslaa dhammaantoodii korkood aljinni jin iyo wal insi insi wa waddaliilu waxaa u daliil ah qowluhu allah hadalkiisa tacaalaa sareeye qul dheh nebi muxamedow yaa ayuha annaas dadow innii aniga rasuulullaahi ayaan ahay allah rasuulkiisii ayaan ahay ilaykum xaggiin ayaa laid la ii soo diray jamiican halaa tihiin dhammaantiini dheh wa akmala allaahu ilaahay waa kaamil yeelay bihi nebiga addiina diinka ayuu u kaamil yeelay oo u taam yeelay waddaliilu waxaa u daliil ah qowluhu ilaahay hadalkiisu tacaalaa sareeye alyowma maantidan akmaltu waan kamilay lakum idinka diinakum diinkiini wa atmamtu waan taam yeelay calaykum korkiini nicmatii nimcooyinkaygii waradiitu waan raalla noqday lakum idinku alislaama islaamnimadu diinan xagga diin ahaan waddaliilu waxaa u daliil ah calaa mowtihi nebiga geeridiisii dusheed sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama qowluhu alla hadalkiisa u daliilah tacaalaa sareeye innaka nebi muxamedow adigu mayitna tahay midna mid dhimanaayo wa innahum ayagana mayituuna waaye kuwa dhimanaayo dumma kadib innakum idinka dhammaan yowma alqiyaamati qiyaamo maalinteedii cinda rabbikum rabbigiini agtiis ayaa takhtasimuuna ku doodaysaan ayib musanifku raxmat ullaahi calayhi markii ka soo hadlay hijiradii iyo axkaamteed iyo wixii asaga soo joogay mako ayaa wuxuu ka hadlay madiine markii uu tagay wixii ka dhinaa shara- shareecada in la sharciyeeyey madiine lagu sharciyeeyey madiine marka wuxuu rabaa meeshan inuu kaga hadlo wixii sano uu joogay nebiga inuu sheego ayuu rabaa wuxuu leeyahay akhada ay makatha nebiga waa ku nagaaday ama wuxuu ku nagaaday akhada wuxuu qaatay waxaa laga wadaa makatha wuxuu ku nagaaday akhada nebiga wuxuu ku nagaaday calaa haadaa kan korkiisii kee calaa tabliigi shariicati wa bayaaniha waa laga wadaa fi lmadiinati wa gayriha gaarsiinta oo sharaacada la gaarsiinayo dadka bayaaniinta oo sharaacada la bayaaninaayo madiini iyo keyrkeedaba lagu bayaaninayo lagu cadaynayo la gaarsinaayo wuxuu ku nagaaday toban sano akhada nebigu wuxuu ku nagaaday calaa haadaa kan korkiisii kee ay calaa tabliigi shariicati wa bayaaniha fi lmadiinati wa gayrihaba intaasa laga wadaa madiine keligeed maaha keyrkeedaba asagoo sharaacada gaarsiinayo dadka hee u bayaaninaayo wuxuu ku nagaaday cashara siniina toban sano waay calaa haadaa tan oo kale dadka soo maray soo ma ay waay alla hasuusnaado meeshii u noqonayso cashara siniina toban sano ayuu ku nagaaday toban sano markii dhammaatayna waa tana wa bacdahaa tobankan sano gadaashood waay wa bacdahaa haata waa cashiru siniinta waay wa bacdahaa toban tobanka sano gadaashoodii tuwufiya waa la oofsaday oo waa dhintay waay salawaatullaahi allah ammaanooyinkiisii iyo ammaanayaalkiisii iyo wasalaamuhu nabadgeliyadiisii calayhi nebiga dushiisii ha ahaatee tobankii sani gadaasheeda waa dhintay nebiga calayhi salatu salaam asagoo cumrigiisuu jiro sita ama halaatha wa sitiina sana lixdan iyo saddex sano waa soo marnay lixdan iyo saddex sano markii cumrigiisuu gaarayna waa dhintay afartan sano nebinimadii ka horay ahaayeen labaatan iyo saddex sanana nebina wuu ahaa rasuulna wuu ahaa toban sano tawxiid keligiisa dadka ugu yeeraayay tobankii kadib sabada ayaa loo kor yeelay shantii salaadada lagu soo farad yeelay saddex sano kale ayuu joogay maka isagoo shantii salaadood ku dukanaayo kadib madiine ay u haajiray madiinana wuxuu joogay toban sano saddex iyo toban wuxuu ahaa marka nebi oo rasuul afartan qabla nubuwa isku dar meego ah lixdan iyo saddex sano ah intaas markii u dhammaadeenna waa dhintay nebiga calayhi salaatu wasalaam waa dhintay nebiga calayhi salaatu wasalaam ma noola waa dhintay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu dhintay maalin isniin ah ibnu kathiir wuxuu leeyahay raxmat ullaahi caleyh laa khilaafa anahu sala allahu calayhi wacala aalihi wasalama tuwafiya yowma alithnayn walmashhuuru anahu fi thani cashara min rabiici lwali buu dhahay ibnu kathiir saaxibu tafsir albidaaya walnihaaya wagayrihima min alkutub ayuu leeyahay ibnu kathiir wuxuu odhanayaa laa khilaafa wax khilaaf ah hee kuma jiraan annahu nebiga sala allahu alayhi wacala alihi wasalama tuwafiya in la oofsaday khilaaf kuma jir u dhah yowma alithnain maalin isniin ah in la oofsaday maalintuu dhimintay uu yahay maalin isniin ah khilaaf kuma jir u dhah walmashhuuru sida caanbaxdayna annahu nebiga hee fi thani cashara min rabiici lwal ayuu dhintay fi thani cashar min rabiic alwal bishi rabiic alwal ayadoo marayso toban iyo labo ama laba iyo toban laba iyo toban ayadoo maraysa ayuu dhintay wadufina laylat alarbicaa waxaa la aasay nebiga calayhi salaatu salaam habeen arbaca ah wadufina fi laylati alarbicaa'i habeen hee arbaca ah isniin waa dhintay talaado waan joogay lama aasin habeenkii arbacada soo galaysa ee dhinta ayaa la aasay nebiga calayhi salaatu salaam ibnu kathiir wuxuu leeyahay kitaab yihahdo asiirat nabawiya kitaabkaas saas ku dhahay asiira annabawiya asiiratu annabawiya xanuunkiisii nebiga calayhi salaatu salaam wuxuu soo bilaabaday hee bishii safar aakhirkeed iyo rabiicul awal awalkeed bishii safar aakhirkeed rabiicul awal awalkeed ayuu soo bilaabaday waa xanuunstay xanuunkii hogaho waa ku dheeraaday markii asaga dhimashadiisii soo dhowaatay asxaabtiis ayaa khudba u jeediyey masjidka u yimaaday mimbarka ayuu ku istaagay khudba ayuu ujeediyey khudbo ayuu u jeediyey nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii hadallada asaga u jeediyey oo markaasii kula hadlay miduu ku bilaabay reer beder ayaa horta dembi dhaaf u dalbay reer beder ayaa wuxuu u dalbay dembi dhaaf ilaahay uga baryay dadkii beder lagu laayay ee dembi dhaaf ilaahay u weydiiyey markaasaa wuxuu dhahay ina cabdan min cibaad illaahi khayarahu llahu bayna addunya wa bayna maa cindah fakhtaara maa cinda allah ina cabdan adoon oo min cibaad illaah ilaahay addoomihiisii ka mid ah khayarahu allah ilaahay wuxuu u doorbageliyey bayna addunyaa addunyo beenkeeda iyo wamaa cindahu wixii agtiisii ku sugan oo khiyaargeliyey haggee rabta labadaas mid dooro rabbigaad agtiisii soo aad ama adduunyo dooro ayaa loo khiyaargeliyey buu dhaha fakhtaara maa cinda allah wuxuu doorbaday addoonkii wixii ilaahay agtiisii ku sugnaa abubakar ayaa arrinkii fahmay waa ooyey abubakar radia allahu canhu hadal dheer uu u jeediyey waa ganacsiyey nabigeena alayhi salatu slam abubakar hadalkii markaasi ku dhawaaqay kaasaa ka mid ahaa ina cabdan min cibaadi illah khayarahu allahu bayna addunyaa wama wa bayna maa cinda allah wa bayna maa cindahu dheh ina cabdan min cibaadi illah khayarahu allahu bayna addunyaa wa bayna maa cindahu fakhtaara maa cinda allah xaadaradii marka kasoo tagay kadib he sakaraat lmowt ayaa soo koray asagoo dhahayo laa ilaaha ila allah ina lilmowti lasakaraat naftana waa ka baxday calayhi salaatu wassalaam waa dhintay wa diinuhu diinkiisina inuu dhintay daliilkeedana waa noo imaan doonaa insha allah musanifka noo keeni doonaa wa diinuhu diinkiisii baaqin waaye oo mid baaqi ah haddii asaga dhintay diinkiisiina waa dhintay waa go-ay ma aha warka diinkii waa joogaa waa baaqi diinka hee waa baaqi waaye sida ambiyada kale kale oo kale ma aha asiga diinkiisii waa baaqi ambiyada kale hee diinkoodii meela ku ekaa meeshii looga talagalay markii gaarana waa dhammaanayay laakiin nebiga diinkiisii saas maaha waa baaqi ilaa laga gaarayo qiyaami saaca maxaa u daliila inuu diinkiisu baaqi yahay liqowlihi sala allahu alayhi wacala aalihi wasalama nebiga hadalkii iisuu dhahay laa tasaalu taa'ifatan xadiidkii dhahaayay ayaa tusinaya laa tasaalu طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله نبي وحليه عليه الصلاة والسلام لا تزال كما الزوليس طائفة كوح ومن أمتي كم إذا أمديدي على الحق أيضا قدر سغنتهي mansuuratan haal ay tahay mid loo gargaaraayo laa yaduruhum ma dhibaayo man khadalahum qofkii garabkoodii ka baxo ma dhibaayo hataa yaatiya amrullah ilaahay amarkiisa ilaa ka imaanayo amarka alla sheegayn maxaa waay qiyaamo waay mutafaqun calayhi min xadiidi mucaawiyata bni abi sufyaan mutafaqun calayh min xadiidi mucaawiya ibnu abi sufyaan idan diinkiisii waa baaqi wa diinuhu diinkiisii baaqin waaye wahaada kan diinuhu diinkiisii waaye wahaada kan diinuhu waaye wahaadaa ismu ishaarahaasi meesha loo celinayo waa laysu khilaafay dadka qaar waxay dhaheen wahaadaa kan kee kan hadda aan ku noolnahay oo haysano hee nebiga diinkiisii waaye diin kale maaha wahada aladii bayna aydiina waay midka hadda horteen yaalo qur-aankii ah axaadiistii ah hee ayaa laga wadaa haadaada la sheegaya kan waa diinkii nebi moxamed diin kale maaha weli waan haysanaa waa kana wixii naga dambeyna saasay u qaadanaya lala meeshii loogu talagalay laga gaaraya qiyaama saaca ah wahada aladii bayna aydiina min alkitaabi wasunna laga wadaa damiirka meesha loo celina dhaha ismishaarahadhe culamada qaar maya saas ma aha hee waxaa loo celinayaa halaatat lusuul waay wahaadaa kan oo halaatat lusuusha ah hee ama alusuulu halaata ah diinuhu diinkiisii waay usul salaasa saddex aqiibood soo maa macrifatu lcabdi rabbahu wa diinahu ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم كاسا دينك نبي محمد يا مسمعها شكك مجرو او يهي إذا لبداس ميلود بالو علين كرا أي دهان وحور دو يهي كان دنبه وهذا كان أصول ثلاثها أما سد هذا أصلها هي دينه النبي الدين كيسي وايه laa khayra khayr ma jiro ilaa haddii uu jiroba dalla huwa nebiga waay dalla faacilkeeda nebiga waay dalla huwa nebiga waa tusiyey alummata ummadda calayhi waay khayrka dushiisa waa tusiyey khayr maba jiro ilaa haddii jiroba nebiga khayrkaasi ummadda waa tusiyey waa uu caddeeyey waa gaarsiiyey walaa shara sharna ma jiro ilaa haddii uu jiroba xadara nebiga waa waa ka digay waa ugu digay dheh haa ummadda minhu sharkii xaggiisa waa ugu digay way haa ummadda loo erinaa iska ilaali wash- walaa shara shar ma jiro ilaa haddii uu jiroba xadara nebiga xadara huwa nebiga waa ka digay haa ummadda waa uga digay minhu min ashari way minhu sharki xaggiisii sharki xaggiisii minhaa sharti lama dhihni sharti ha dhihni sharki waay ki waay mudakar waay minhu sharki xaggiisii waa uga digay le kheyr ma jiro ilaa ummaddii waa u caddeeyey waa tusiyey shar ma jiro ilaa ummadii hee waa uga digay iska ilaali u dhahay idan diinkii hee waa gaarsiiyey gaarsi tii la dhahay waa gaarsiiyey ilaahay gaarsiya u dhahay diinta ummadiisii yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika waa fuliyey nebiga calayhi salaatu salaam yaa ayuha arasuulu rasuul yahoy balliq gaarsi dadka diinka gaarisa la dhahay wixii khayr ana tusi wixii shar ana uga dig waay balliq maa unzila ilayka min rabbik gaarsiiya la dhahay waa gaarsiiyey waa hee gaarsiiyey iyo waxaa kale daliil u ah inuu nebiga gaarsiiyey ummadda dhammaan wixii loo soo diray wixii khayr ana inuu tusiyey wixiisana inuu ugu digay waxaa u daliila xadiidkii cabdillaahi bni camr bni alcaas cinda muslimin xadiidkii cabdillaahi bni camr bni alcaas cinda muslimin anahu sala allahu alayhi wala alihi wasalama qaala inahu lam yakun nabiyun qablii إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم إلى آخر أنه إنه شأن أبو النبي عليه الصلاة والسلام إنه شأن لم يكن نبي نبي مجر قبل أن يهرتي هذا إلا هذه أجرب كان النبي صحوها كان حقا له وها حق ku ahaa nebiga caleyhi nebigaasi dushiisii an yadulla inuu tusiyo innahu shania lam yakun ma ahaanin oo ma jirin nebiyun nebi qablii hortayda ilaa kaana waxaa ahaa xaqan dhab caleyhi dushiisii ku ahaa an yadulla inuu tusiyo ummatahu ummadiisii muxuu tusinayaa calaa khayri maa kii khayrkiisii yaclamuhu asaga ogyahay lahum ummad inuu dusiyo wayundira digo hum ummadda shara maa yaclamuhu lahum wixii asaga yagaano ayaga ugu digo saas oo muslim ayaa soo saaray min xadiidi cabdillaahi bni camr bni alcaas iyo xadiid kale iyo xadiid kale oo soo saaray dabaraani الإمام الطبراني صوصاري من حديث أبي ذر من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وصححه الألباني وصححه الألباني رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي نودهي ما بقي شيء يقرب من الجنة ويبعد من النار إلا وقد بين لكم نجدا فاقر سونو كتغي مالا نبي عليه الصلاة والسلام ما بقي شيء شيء مهر يقرب dhowaynayo qofka min aljannati janna xaggeeda u dhowaynayo wayubaacidu ka fogaynayo min annaari xaggeeda ka fogaynayo ilaa waqad buyina waa la cadeeyey ama waqad bayana nebigu waa cadeeyey lakum idinka waa idin cadeeyey waay xadiiskuna waa saxiix ma baqiya shayin yuqaribu min aljannati wayubaacidu min annaari ilaa waqad bayana lakum isma waqad buyina lakum waay yaa caddaynahay nebigu calayhi salaatu wassalaam idan wax ka tagay ma laha waay waalkhayru dheh matanihii u imaado waalkhayru khayrka aladii khayrkaasoo dhalla nebiga tusiyey haa ummadda waay calayhi khayrka korkiisii hee atawxiid waay tawxiidka khayrka oo nebiga ummadda tusiyey khayrka korkiisa waxaa waaye atawxiid waaye iyo wa jamiicu maa kii dhammaantiis waaye yuxibu jecel yahay hu maaga allaahu alle wayardaa allah raallo ku yahay hu maaga wa wa sharu sharka alladii sharkaas oo xadara nabiga digay haa ummadda minhu sharka xaggiis ugu digayna ashirku shirki waayo iyo wa jamiicu maakii dhammaantiis waaye yakrahu nacaayo kahanayo hu maaga allaahu alle oo wayabaa diidaayo allah ho maaga waaya sharka asagana ugu digay ummadda waay bacathahu llaahu ilaahay ayaa soo diray nebiga bacathahu llah ilaahay ayaa soo waa soo diray ila annaasi dadka xaggooda ee u diray kaafatan dhammaan dadka oo dhan xaggooda ilaahay waa u diray nebiga dadka oo dhan min insihim wa jinnihim wa carabihim wa cajamihim wa abyadihim wa aswadihim wa dakarihim wa unfaahum antaba wa kabiirihim wa saqiirihim waa taqaanaan soo maa kulligooda waay dadka o dhan way macnaha meel qof asaga looma dirina qoladaasaa gaarku u yahay la dhahayo ma jirto waay dadka oo dhan waay waa loo diray bacathahu llah ilaahay ayaa soo diray ila annaasi dadka xaggood kaafatan dhammaan halay yihiin kulligoodii waay wax laga tagaya ma laha daliilkeedana saa keeni doona waftarada ilaahay wuxuu ka farli yeelay daacatahu daacata annabiyi nebiga cadicitaankiisii calaa jamiici thaqalayni labadii cuslaa dhammaantoodii korkoodii waay labadii cuslaayaan inay adeecaan nebi muxamed ayaa dushoodii ilaahay ku fardi yeelay waa inay adeecaan labadii cuslaa say cuslihiin waa badan yihiina laga wadaa ama takaaliifa dusha laga saaray maxay yihiin labadaasi aljinni iyo walinsi ba labada waa loo soo diray ma jeeda inay adeecaan waajib ay ku tahay waftarada ilaahay wuxuu ku farli yeelay waftarada faacilkeeda allah waay waftarada ilaahay wuxuu ku farli yeelay daacatahu hu damiirka nebiga loo celinaya daacatahu nebiga adeecitaankiisi inay adeecaan hee calaa jamiici thaqalayni labadii cuslaayeen dhammaantoodii korkoodii aljinni jin iyo walinsi i insi intaba maxaa u daliila haddaa isaga daliil uma sheegin laakiin masalada ka horeysay bacatha wallahu ila naasi kaafatan daliilkeeda waa sheegi doonaa waxaa u daliila tan dembe in dadka oo dhan nebiga adeecaan waajib ilaahay ku yeelay xadiidkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi wuxuu dhahay wاladii nafsu muxammadi biyadih wاladii nafsu muxammadi biyadih wاladii nafsu muxammadi biyadih laa yasmacu bi axadu min hadihi اlأumma laa yasmacu bi axadu min hadihi اlأumma laa yasmacu bi axadu min hadihi اlأumma yahuudiyun walaa nasraaniyun yahuudiyun walaa nasraaniyun ثuma yamuutu ولم يؤمن بالذي أرسلت به ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به ولم يؤمن eh, ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار إلا كان من أصحاب النار إلا كان من أصحاب النار النبي يقول ليه xadiidku waa xadiis abi hurayra muslim soo saaray akhrajahu muslimun muslimun min xadiidi abi hurayra akhrajahu muslimun xadiidi abi hurayra nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waladii allah ayaan ku dhaartay nafsu muxamedin muxamed naftiisii biyadihi gacantiis ku jirto ayaan ku dhaartay laa yasmacu ma maqlo bi anigu axadun qof ima maqlo oo min haadihi lumma kamid a ummadaani yahuudiyun ima maqlo walaa nasraaniyun ima maqlo uma kadib yamuutu dhinto ma jirto oo walam yumin aan rumaynin biladii kii ursiltu aniga laila soo diray bihi maaga ilaa kaana wuxuu noqonayaa min asxaabi naari naar dadkeeda ku noqonaya idan waa inuu adico waajiba ka tahay daliilka xadiidkaas kamid kitaabkii matinihii usoo laabo wadaliilu waxaa u daliila qowluhu ilaahay hadalkiisii tacaala sareeye wdaliilu waxaa u daliila qowluhu allah hadalkiisii tacala sareey daliilkan xaggee daliil u yahay marka bacaahu llaahu ila nnaasi kaafatan waay waftarad ladaacatahu calaa jamiici thaqalayni hadda sheegnay xadiidkii sheegaynay waay kaas asaga uma sheegin daliil musanifka raxmatullah aleyh in dadka oo dhan ilaahay u diray nebigiisii waxaa u daliila qowluhu ilahay hadalkiisii tacaala sareeyay qul dhan nebi moxamedow yaa ayuha nnaasu dadow waay inii aniga rasuulullaahi aan ahay ilaykum xaggiina loo soo diray jamiican dhammaan halaatiin kulligiin waay insigiin iyo jinnigiin iyo carabkiin iyo cajamkiin kulligiin waay wa akmala allaahu ilaahay waa u kaamil yeelay bihi binabiyi nebiga addiina diinku waa u kaamil yeelay asagoo diinkii wax u dhiman yihiin ma dhiminin nebiga diinki oo dhan waa loo kaamil yeelay markii diinki la kaamil yeelay ayuu dhintay waay ama wax markii asagoo wax u dhimayin ama u dhintay lasma dhahaayo hee markii taam looga dhigay dhintay wa wa akmala allaahu ilaahay waa u kamilay bihi binabiyi nebiga addiina diinkay u kamilay wadaliilu maa waxaa u daliila inuu nebiga ilaahay diin ku kamilay qowlu ilahay hadalkiisii tacala sareey alyawma maalintaan waay maalintee yawmu carafa oo maalintii fi xajati lwadaac yawmu carafa he bacda alcasri weliba ama hay dhaheen bacda aduhri meelka ahaataba maalintaasi way maalintii nebiga xajka xajiyey xajkiisii hal mar la xajiyey nebiga waa xajatulwadaac loo yaqaano maalin jimco ah oo sagaalaad bacda alcasri weliba maalin jimco ah oo sagaalaad ah weliba he bacd alcasri ah ayaa soo degtay degtay aayaddaani maalintaasi ayaa khudbo jeedinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa soo degtay aayadda markii kusoo degtay gadaasheed wuxuu noolaaday besa siddeetan maalmood markii xajkaas aayaddan kusoo degtay oo xajkaas ka soo laabtay wuxuu noolaa keli ah siddeetan maalmood bis ah kadibna waa dhintay naadigaas waa alyawma maantaydaan marka waa ash waa ashii xuduurigii waay oo maalintaasi maalin- maalinta la joogo waay alyawma maalintaani akmaltu waan ka midhay lakum idinka diinakum diinkiina idinka midhay buu leeyahay allah diinkiinii waa la kamilay nuqsaan kuma jirto wax nuqsaan ah kuma jirto diinku waa kaamil uma baahna in wax lagu daro ahlu bidca aayadana radis way ku tahay aayaddan waxay radis ku tahay raddi ku tahay ahlu bidca ay isku daynayaan mar walbo in diinku wax ku daraan daliil aan loo haynin diinka waa kaamil wax uma baahna in wax lagu daro qofkii isku dayo in wax ku darana lagama aqbalaayo lagama hee aqbalaayo man axdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun man amila wa fi riwaaya man camila camalan laysa caleyh amruna fahuwa raddun lagama yeelaayo adduunkani lagama lagama aqbalayo aakhiran waxuma tarayaan alyawma maantidaani akmaltu waan kamilay lakum idinka diinakum diinkiina idin kamilay wa atmamtu waan taam yeelay nebiga ummadda dhan in loo soo diray hal aayada sheegay musanifku waxaa la mid a qowluhu tacaala wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi qul yaa ayuha nnaasu hal daliilu sheegay musanifka oo badan yihiin waxaa ka mid a qowluhu tacaala wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas waxaa ka mid a xadiidkii jaabir fi saxiixayn وkاn النabiy yubcaث ilى qwmi khاasaة وbuciثtu ilى الnaasi caamaة waay ahlma jar hal aayad baa ku filan tahay inta kale waa aad sii taageeraysaa le mooyaane idan tani way maa marka وakml اllah byadiina wاdaliilu qowluhu tacalى اlyوma akmaltu lakum diinakum way marka وatmamtu waa taam yeelay buu leeyahy allah calaykum dushiini nicmatii waay nicmaday ama nimcooyinkay ayaan idina taam yeelay nicmadeydii ayaa idin taam yeelay waraditu waan raalla noqday lakum idinka alislaama islaamnimo ayaa idinku raalla noqday diinan min diinin xagga diin ahaan waxaan idinku raalla noqday diinka islaamka ee farduuhu antum lianfusikum way idinkiina ku raalla noqda aniga waxaan ku raalla noqday diinka islaamka diin ahaan inaad qaadataan maxaa yeelay diinaase ka fiican ma jiro idinkina raalli ku noqda nafsidiina ku raalli noqda waaye farduuhu antum lianfusikum waaye aayad maa laakiin waa fasir saas waaye idan idan diinka ilaahay ugu raalli yahay diinkan waaye diinkii allah ugu raalla ahaa ayaa haddana wuxuu ku soo dejiyey rasuulkii rususha ugu fadli badnaa rasuush rusush rasuulkii rusush ugu fad badnaa iyo diinkii diimaa uga fad badnaa ayaa lanoo jamciyey waa nicmo weyn soo maha inaan qaadana ku dhegna way marka wax la sehlan kara ma ah wadaliilu marka calaa mawtihi nebiga waa dhintay ee soo marnay soo maha daliilkeeda nooma soo nooma- nooma soo sheegin hadda keenay waa kana meeshaasi daliil noogama soo sheegin ee hadda noo keenay wadaliilu waxa uu daliila calaa mawtihi nebiga geeridiisa dhimashadiisii dusheeda sala allahu calayhi wacala alihi wasalama qowluhu alla hadalkiisii tacaala sareeye inuu nabigi dhintay hee waxaa u daliila qowluhu alla hadalkiisii tacaala sareeye wadaliilu calaa mawtihi nawcaani la yidhahdaa nebi inuu dhintay daliilkeedu raba meeshan inuu ku sheego laakin wadaliilu marka la- wadaliilu calaa mawtihi nawcaani nebiga geridiisii daliilkeeda laba nooc waaye wadaliilu calaa mawtihi nawcaani laba nooc waaye daliilun caamun wa daliilun khaasun waaye daliilun caamun ودليل خاص دليل waa caam guud waay daliilna waa khaas gaar waay daliilka caamka ah waxaa ka mid ah qowluhu tacaala kullu nafsin dhaa'iqat lmowt naf kasto hee geeri way dhadhaminaysaa soo maha nebigina waa soo gala waa ku jiraa nebigina hee wuu ku jiraa kullu nafsin dhaa'iqat lmowt ya soo galaa caam waay naf kasto inay dhaminaysaa la sheegay soo maha waa soo galaya kullu nafsin daa'iqatu lmowt kullu man iyo qowluhu tacaala oo kale kullu man calayha fanin wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam kullu man calayha fan wax allaala wixii dhulkan dushiisii ku sugan way dhammaanayaan way tagayaan way dhimanayaan waay way zuulayaan waaya adiladaas maxay ka mid tahay caam adilada tusinaysa nabiga geridiisii caam waay waa soo galayaa adilada khaaska waxaa ka mid ah aayadan hadda meesha noogu sheegay musanifka inaka mayitun wa inahum mayituun uma inakum yowma alqiyaamati cinda rabbikum takhtasimuun inaka mayitun khaas waay asagaa loo- loo- loola jeeda soo ma ha khaas waay waa dhimanaysaa lahay iyo aayaddii kale qowluhu tacaala wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul muxamed ma aha ilaa rasuul oo rusushii hore asaga ka horeeyeen tageen asagana waa dhimana waa taga afa in maata oo qutila inqalabtum calaa aqaabikum haddii asaga dhinto ciribtiin hore maa ku laabanaysaan asxaabta lala hadlayo wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusulu iyo qolkii alleh وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون بشر adiga ka horreeyey inuu adduunkan ku waaro looma u samaynin haddii aad dhimato ayagama noolanayaan waaba dhiminaysaa hay adi isagaa lagula jeeda sooma wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda waaritaan looma abuurin waay afa in midta haddii aad dhimato waad dhimanaysa ahe fahum alkhaaliduuna ayaga ma waarayaan ma joogayaan hee maya ayaga noo dhimanayaan le intaasaa ka mid ah caam laba ah iyo khaas saddexan sheegnay soo ma waa noogu filan yihin tan marka waa ti caam ti khaaskii waay والدليل وحاء الدليل على موته موت النبي النبي جريديس دشي دشيدا sala allahu calayhi wacala alihi wasalama qowluhu alla hadalkiisa u daliil ah tacaalaa sareeye innaka nebi muxamedow adigu mayitun way waad dhimanaysaa waay mayitun ay satamuutu waad dhiman doontaa saan uma joogaysid waay innaka adiga mayitun mid dhimanaayo ayaad tahay ay satamuut wa innahum ayagana mayituuna way dhimanayaan dadka kale masgaaladan ku dhibayaan ayagana way dhimanayaan ay sayamuutuuna waa ayagana wa innahum ayagana gaalada hee saya eh, mayituuna way dhiminayaan ay sayamuutuuna ayagan way dhimanayaan ma joogayaan uma kadib inakum idinka dhammaan e yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo cinda rabbikum rabbigiin agtiisii ayaa takhtasimuuna ku doodaysaan uma kadib inakum idinka dhammaan yowma alqiyaamati qiyaamo maalinteed maalinteedii hee takhtasimuuna haddii fasir ahaan soo soo horumarsiiso darafka meesha takhtasimuuna waa kuu tacalugayaa he macnaha waa sax noqonaa oo maxaa noqonayaa uma kadib inakum idinki yowma alqiyaamati maalinta qiyaama takhtasimuuna waad doodaysaan xaggee ku doodaysaan he cinda rabbikum waay rabbigiina agtiisii waa soo qabsanaysaanoo way ku doodaysaa azubayr ibn alcawaam markii aayaddan soo degtay azubayr ibn alcawaam aayaddan markii oo soo degtay wuxuu dhahay yaa rasuula allah atukararu calayna alkhusuuma bacda aladii kaana baynana fi اddunya qaala nacam faqaala ina almra idan lashadiid buu dhahay hadal cajiib lu waay aayaddana soo degtay uma inakum yowma alqiyaamati cinda rabbikum takhtasimuuna markii soo degtay qaala zubayr ibnu lcawaam wuxuu dhahay yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow atukararu ma la soo celinayaa ma la soo celinayaa calaynaa dushaan alkhusuumatu doodii wixii adduunkii la joogay laisu qabqabsaday hee haddana ma la soo celinayaa aakhare markii la tago laba qof kasto laba xayawaan kasto gaal i muslim hee wixii adduunkaani laisu qabsado laisu khilaafo laisu qabsado ah sunni iyo bidci shirki iyo muslim mushrik iyo muslim xataa albahaa-im wixii ay isku khilaafaan aakhare markii la gaaro maxakamadda alle hee agteeda laisu qabsanayaa daraski iyo kheyrkiisiiba naagta iyo ninkeedii wax walbo meeshaasi e waa laskula imaana atukararu ma la soo celinaya calaynaa dusheeni alkhusuumatu doodi bacda aladii kii kadib kaana baynanaa beenkeenii ahaaday fi dunyaa adduunyo wixii adduunya isku soo khilaafnay markii aakhare la la imaado haddana ma la soo celinaya aakhare wax markaasi laisku xadgudbaa laisu qabsanaya ma laha xadgudubka xaggee ku dhacay fi dunya soo maa ma la soo celina u dhahay qaala nebiga wuxuu dhahay nacam haah waa la soo celina waay nacam hee haah waa la soo celina faqaala zubayr wuxuu dhahay ina almra arrinkai idan markaasi hee la shadiidun waa daran yahay buu dhahay ya boy waa hadda in lais ilaaliyo waaye qof kasta haddii hadda aada awood u sheegato hadhow ilaahay hortiisii maxkamadiisa ayaa lasla tagayaa meesha lasoo qabsanayaa adiga iyo asaga markaas awooddiini waa siman tahay adigana keligaa leewaay asagana keligiis leewaay makaa xoog darana makaa tabar darana lasku ma xadgudbaayo laakiin allah ayaa xukumaayo aayaddaas u aqriyay wannaasu idaa maatuu yubcathuuna bilahi towfiiq